bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan salaamaya dhammaantiin oo ugu horreeyay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliyeed waana ka mahadnaqaynaa in uu madaxweynuhu abaabulay abiilkan iyo codsigan loo jeedinayo dadweynaha soomaalida beesha caalamka iyo intaba waxaan ku hadlayaa anugu hadda magaca dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee soomaaliyeed magacii puntland keliya ku hadli maya runtii waana suuraag bay noo tahay in maanta madaxdii dalka oo isu yimid iyo beesha caalamka oo ku dhan halkan inaanu ka jeedino baaq baaqaas aan u jeedinayno kow dadweynaha soomaaliyeed mid walba ay joogaan dabcan wax badan waxaa laga yaabaa inaanu ku fillaano haddaan soomaali nahay laakiin dhanka kale haddana wixii naga tafdheeraada dabcan waxaan u baahanaa inaanu codsi u jeedsano beesha caalamka runtii abaartani waa abaar aada u culus weeye marka la eego xadka iyo baaxadda ay leedahay hadda iyada oo saddex bilood iyo inka badan ay ka dhiman tahay waktigii lagu yaqaanay roobka dabcan raxmadda ilaahay mar kasta ayay imaan kartaa hadda meelaha qaarkood waxaa lasoo sheegaya in roob yara ka da-een laakiin markii aanu eegno waktigii la yaqaanay inuu doo roobku da-o waxaa ka dhiman ilaa saddex afar bilood baa ka dhiman dabcan meelaha qaarkoodna hadda way ka baxday abaarta waxay u gudubtay gaajo iyo majaaca wax la yidhaahdo daraalka wixii la oran jiray way ka gudubtay farming ayay u gudubtay waxay u gudubtay majaaca u gudubtay waxaan maraynaa xoolihii baabi-een ay dhintaan dabcan dadkii xoolaha ku noolaana ayaga xoolahay daba jooga qofku dee markuu waayo wuxuu ku noolaa ay dhintaan isna waxaa wey waxaa ku xigta inuu dhinto wey marka waxaan rabnaa marka hore inaan baaq u jeedino ummadda soomaaliyed walba ay joogaan in ay walaalahooda dhibaatadu ay ay ay taabatay in loo gurado meel kastoo la joogo baaqaan dabcan waxaa ujeedinaynaa urada bulshada nooc kastoo yihiin ama ha noqdaan culummada ama ganacsatada ha noqdaan ama dowladaha soomaliya markasta joogaan kuwa warbajoog iyo kuwa dhuljoog intaba in loo kaco in la is abaabulo inaan dadka yaga u kacnaan u baahana sida uu sheegay wasiirku marka u horeeya de isku tashi soomaaliyeed bana laka rabaa dabcan taasna horseed waxaa u ah dowladda federaalka u noqon doonta annaguna madaxdii gobollada haddaan nahay dabcan fikir wada isku mid ah oo aan ku midaysannahay oo dhammaantayo annaga oo dhammaantayo midow meel wada jeedna ayaa rabnaa in arrintaa la wajaho insha allah waanu guuraysanayna haddii laha yidhaahdo tan kale aan u jeedinay beesha caalamka waxaa weeye muddo ayaan ka digaynay abaartan waana ficlaan laha in loo tarjumo loo sheego sababta waxaa weeye ilaa bishii february ayaa matalan anagu aan lahayn abaartaan way muuqatay wayna soo socotay fafaalaheedana waa ujeednay marka in mar walba abaarta markay dhacdo aan ku baraarugna maahane waxaa loo baahan yahay in la leeyahay ka hortag iyo contingency plan mar walba ay leeyihin baa la rabaa beesha caalamka dabcan waan garan karnaayo hadda suu sheegay peter digler waxaa la oranayaa markii abaar baa dhacday dee in la sameeyo assessment iyo qiimeyn lasoo sameeyo kabacdi nimber inuu dhiibo warkuu ilaa uu new york tago inaan laga soo jawaab inta udhexaysana dadkii baa dhimanayaba wakti lagama gaaro dadku way dhimanayaan marka in aan mar walba aan leenahay maadaama abaarta soomaaliya lagu yaqaan inay tahay mid cyclikala oo mar walba soo laalaabata inaanu leenahay hortag joogto ah oo markiiba laga jawaabi karo suu sheegay biter shan sano ka hor bayaad markii abaartii laba kun iyo koo iyo tobankii xumeed ay dhacday dabcan waa ogeyn marka inay soo laabanayso marka mar walbaaba ka xukuumad ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo beesha caalamkuba mar walbaaba inaanu leenahay fikir ah lala yimaado dabcan waktiga dhow waxa weeye in wax laga bedelo sida aanu ugu jawaabayna abaarta oo mar walbaaba aan markay timaado diyaar inagoo ah inaanu ka jawaabi karno midna waxa weeye xalinta waktiga dheer taasoo ku aadan dee dabcan waxa weeye siyaasad dowladeed ba u baahan tahay waa ilaalinta deegaanka iyo waxyaabaha oo dab damaan meelka oo dadku ay sabab u yihiin abaarta inay soo laalaabato dhirta la jarayo cusha la dhoofinayo iyo wixii lamida oo siyaasad dowladeed u baahan weeye hadda warkay inaan ku dheeraada ma rabo waxaan soo jeedayna waxaa weeye inaanu eh, wixii na- nagaga aadan xukuumad ahaan dowlad goboleedyada diyaar baanu nahay guddiyadii waa la sameeyey dowladda federaalka way abuurtay eh, wixii lagu deeqi lahaa iyo abaabulkii iyo ururintiina diyaar la yeelanahay madaxweyne insha allahu Eh, waxaan rajaynaynaa guur iyo khayr annagoo u jawaabna annagoo meel u wada jeedna annagoo dadaala iyo annagoo ummaddeena badbaadsanay insha allah waana badbaadaynaa waana insha allah waa hagaagi doontaa waa mahadsanid